barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axada saddexda bisha januari sanadka laba kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobadaad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo hal abuurkiisa dhallinyarada uga gudbiya wacyigelinta marka covid nntga inta badana waa ka gabiyaa iskuolka waxaa laga xilsaaray yani gudoomiyaha waxaa laga dhigay inaan ka gabiyo oo ka hadlo baa laga xilsaaray inaan iskoolka yani ardayda ka wacyigeliyo iskoolka iyo ugaasiyaasiin waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cayaarihii iyo kaalimihii sugaanta balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid caashucuud tiro xildhibaano jamhuuri ah oo ka tirsan golaha senadka maraykanka ayaa sabtidii sheegay inay diidi doonaan natiijada ka soo baxdo tirinta uu golaha odayaasha ku samayn doono codadkii ay ergooyinka gobollada ku ansixiyeen madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden labada aqal ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay lixda bishan saxiixaan shahaadada ugu dambaysa ee lagu ansixinayo guushii uu jo biden ka gaaray doorashadii madaxtinimada maraykanka ee bishii noofembar ilaa iyo laba iyo toban mudane oo wada jamhuuri ah oo uu hogaaminayo senator ted cruz oo ah mudane laga soo doorto gobolka texas ayaa shalay ku dhawaaqay in ay taageersan yihiin sheegashada madaxweyne trump ee ah in doorashadii madaxtinimada laga dhacay sidaas daraaddeedna ay ka soo horjeedaan tirinta codbixinta ilaa guddi looga saarayo ashtakada madaxweyne trump ee sharci ahaanshaha natiijadii doorashada hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senadka maraykanka mitch mcconnell ayaa horay ugu boorreeyey mudanayaasha jamhuuriga ah inay saxiixaan tirinta codadka ergooyinka gobollada isaga oo ku adkaystay doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ka dhacday noofembar inay ahayd mid xor iyo xalaal ah in kasta oo ay laba iyo tobankani mudane diideen haddana waxaa aada loo saadaalinayaa in si aqlabiyad leh ay labada gole ee koongareeska maraykanka u ansixin doonaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris biden ayaa lagu wadaa in labaatanka bishan loo dhaariyo xilka madaxweynaha kadibna uu xafiiska kala wareego madaxweyne donald trump ugu yaraan toddobaatan qof oo rayid ah ayaa la sheegay in lagu dilay kadib markii maleeshiya mintidiina ah ay weerar isku mid ah ku qaadeen laba tuulo oo ku taalla xadka uu dalka niger la wadaago maali sida ay sheegeen saraakiisha amniga niger ilaa iyo sagaal iyo afartan qof ayaa lagu dilay toddoba iyo toban kalena waa lagu dhaawacay tuulada tojombangu halka ugu yaraan soddon kalena lagu dilay tuulada kale ee zarumdarai sida uu wakaalada wararka royters u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha niger oo codsaday in magaciisa la qariyo weli wax war ah oo ku saabsan weeraradaasi dadka rayidka ah lagu laayay kama aysan soo bixin dowladda niger dalkan dhaca galbeedka afrika ayaa dhowaanahani dhibano u ahaa weeraro argagixiso oo ay ku qaadeen maleeshiyaad gacansaar la leh ururada alqaacida iyo daacish weeraro ka dhacay xadka galbeed ee uu niger la wadaago dalalka maali iyo burkina faso iyo xadka koonfur bari ee nigeria ayaa lagu dilay boqolaal qof sanadkii lasoo dhaafay dhegaystayaal warkii dunida duhurnimadan waa naga intaa
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaana dhegaystayaal waxaan idin leenahay duhur wanaagsan waxaa tan aad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso ku soo diyaariyey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halaabuurka waxaana marti ku ah cabdiweli jaamac aadan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxaana uu halaabuurkiisa dhallinyarada uga wacyigeliyaa arrimaha qabyaalada sidoo kale abwaanka ayaa igaga warramay waxyaabaha ku kallifay inuu noqdo abwaan iyo caqabadaha uu kala kulmay bulshada marka uu gaarsiiyo fariintiisa wacyigelinta cabdiweli ayaan ugu horreyn weydiiyey halka uu dhallinyarada uu ka wacyigeliyo iyo weliba fariintiisa wacyigelinta waxay ku saabsan tahay waa ku dhowahay yuusu ee barnaamijka hibe iyo hal abuur waxaan ugu dhe ugu wacyigeliyaa habka dhallinyaradu meeshay joogto daabuurka iskoolka oo kale ha noqoto yacni ee markaa la fadhiyo oo kale meel bablika markaa imaado dhaqankooda waxa ka khaldan iyo jacaylka iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin baan ka dhiirigeliyaa badanaa afkaarti ka haystaan wallahi waxaa ugu kalifay yacni hankayga wuxuu yahay inaan yacni mar kasta aan ka hadlo dhallinyarada caqabadaha iyo dhibka haysta oo ay ka mid tahay ee midabta koorka ee oo qabyaalada loo yaqaano sida mataqaana jacaylku dhallinyaradu waxay ka aaminsan yihiin iyo hadba xaaladda markaa jirta inaan ka hadlo ayaan isku xilqaamay oon soo bandhigo ayaa markaayaa markaa jeclaysta sidee uga hadashaa marka dhallinyarada ugu wacyigelisaa dhalinyarada waxaa wacyigeliyaa sida adugu daabuurka marka iskoolka oo kale istaago sida dhaqanka inaysa ka tegin allahu mustacaan anuu sugaan yani ugu qabtaa baabadana uga hadlaa maxaa ku dooratay marka waxay u kalifay qabyaalada oo dhalinyaradu qabyaalada ujeeda iyo wadamadaas ooaqan wadamada shisheeye aadaya sidaa darteed baa igu kaliftay yani inaan usoo bandhigo aan ka hadlo murtideeda dhallinyarada markaad uga faa'iidaysid hal abuurkaaga iyo murtidaada maxay kaaga soo falceliyaan abwaan waxay soo falceliyaan waa kala duwan yihiin qaarkood way mahad celiyaan qaarkood way ixtiraamaan abwaan bay dhahaan qaarkood waxay dhahaanin niyow martidatan martidatan inaa iska deysid baa ku fiicanba waayo waxba lagama faa'iido waa hadal oo kale bay qaarkood u haystaan kameerada u tagtana kuwa badanaa way kusoo dhaweynayeen way ku jeclaysanayeen abwaanka soomaaliyeed bay ku leeyihiin kuwa qaarkood dhambaalada jacaylka inaad yani wax uga sheegtid bay yani jacaylka waxay ka aaminsan yihiin bay ku wareerinayeen inaad uga dhacdid u sheegtid waa garta mauga mauga sheekaysaa marka waxaasoo idil waa u sheegaa haa afkaartan ka haysto iyo waxaa ka aaminsanaan ugu sheegaa iyo waxaan ugu caawin karona waa waan ugu sheegaa dhallinyarada ma ku madadaalisaa hal abuurkaaga hadday ahaanad sheekooyinka qisooyinka jacaylka iyagana ma kaaga waramaan ee dhibaatooyinka jacaylka dhalinyarada marka qaarkood qabsada ha wayga waramaan annagoo uga sheekayaa dabcan sugaan aad ka samayso jacaylka ma jiraan oo gabayo ah oo dhallinyarada aad uga faa'iidayso ha waa jirtaa sugaan yani horta jacaylku wax jacaylka la yihahdo dhalinyaradu wax kale ka aaminsan yihiin marka jacaylka markaan ka hadlo horta jacaylku waa dooq dooqiisuna waa dareen dareenkiisuna waa guur guurkuna waa calaf isku xirkiisu iyo ujeedadiisu waa intaa markaan ka soo tago horta jacaylka suugaan waan ka hadlay waxaan idhaahday jacayl mar galay oo aan ka hadlay baa jirto ani ruhayga laygala yuusufu marka waxaan ujeedadiisuna waxay ahayd qofku jecel aadan jeclayn hadareemino doorsoomi laga waa yacni magaciisana waxaa layihahda jacayl doorsoomi laga waa wuxuu ahaa qaasaanka hore habeenkan qarra ku dhashaa layga qoonsanaaye qumanay qaayahaaga markaan arkaa lay qadariyaaye quunin kuu jecel iyo nimaan kuu quuninbaa waxaad ku qaanataaye qaalin iyo qoorba wax laga baaxsho way tahay qaaliday ku macaan tahay qiraa'ada rasuulka iyo qumankaasba dadkaa lagu qanciyaaye haddii ay qalaadase qayrkeed way ka qaloonaysaaiyo aniga waquud jacayl baan gabdhaha qayrka u qaana diidaaye qiimaad u leedahay inaad qaan ku aana tahay adduun qof qiima ku laanse qaayihiisa uga qaana turayaa inaaga hadday qaweynto qonta caloosheeda miyaad adugu qaweynateen markaasaa jirta iyo tixdaas aan ku ammaanay ee qof aan jeclahay oo jacayl yani muujinaysa gabayadaas iyo wixii lamid aan ku madadaaliya dhalinyarada dhalinyarada markaad gabayadaasi u marisid oo aad uga sheekaysid maxaa ka dareentaa dhalinyarada marka ma u malaynaysaa dhalinyarada inay jecel yihiin in la madadaaliyo goobo wacyigelina oo dhalinyarada laisugu keeno fanka lagu madadaaliyo inay doonayaan in dhalinyarada barnaamijyo madashaas ah loo qabto ha way jecel yihiin qaarkood yani hidaha iyo dhaqanka waxay ka jecel yihiin male yani dhaqanka marka uga sheekaysid xamaasad goagooniya bay ka way yani inaad wax uga sheekayso wax uga sheegtay iyo taariikhii horeyta iyo hadalada qalafsaniyo inaad u jilciso way jecel yihin iyagaa qaarkood marka waxuu kuleeyihin halka iyo halkaas maxaa laga wadaa maadaama abwaan tahay dhaqanka iyo hidaha nooga dhacay kuleeyihin wax nooga sheeg dhinaca dhalinyarada af soomaaliga dhalinyaro badan baa isticmaalaya hadallo aan ku jirin af soomaaliga oo meelo kale ay kasoo minguuriyeen abwaane marka dhalinyarada iyo af soomaaliga maxaa uga sheegtaa soomaaliga way jiraan dhalinyaradu hadallo kala duwan sida waa shidan tahay waa kala kacsan tahay waa ka wadataa allahu mustacaana legend iyo waxyaaba isticmaalaan waa iska jirtaa iyo igu qabay waa jiraan marka barnaamijkan taasna waxay caddaynaysaa in yani dhaqanka laga tegayo soomaalidu ay dhaqan kaleeta yani ay dhalinyartu xiiseynayso jiilba ka jiil yani jiilka horetana wuxuaa mid dhaqankiisa iyo hidahiisa aan ka tegin yani waxa casriga iyo nolosha markaa jirta bay ku xirantahay wala jaan qaadayaan maya waxay kuleeyihiin ruuca dambaysaan iyo sagaashanadii taariikhdii baa haysataa ay kuleeyihiin caadi iskadhig qof caadi soft iskadhig way kuleeyihin way kuleeyihin
maxaa u sheegtaa marka dee anna waxa u sheegaa afka hooyo iyo dhaqankooda iyo hidahooda cid ka wanaagsan inaysa jirin aysan ka tegin baa kula taliyaa markasta maxaa u malaynaysaa marka dhallinyarada in waxyaa waxaasoo idil ay u keenayso waxaa u keenayaa baraha bulshada iyo facebookyada iyo waxaasoo la isticmaalayo iyo burburkii soomaaliyeed ee kabacdigii dhacday iyo dowlad yacni soomaaliya haddeer awood la aan jirin intaasaa u keenaysaa haddii ay heli lahayeen intaasoo idil waa ka bixi lahayn haddii intaa helilayan dabcan way ka bixilayan sidatan maha waxaan waacigeliyaa yani cudurkan dadku qaarkood markaa tiraahdo cudurkan coronaviruska waa mid jira oo safarmareenka mara dadku qaarkood ma aaminsan waxay kuleeyihin annagu muslim baa nahay markii laga soo tago soomaalida markii laga soo tago waxay kuleeyihiin dadka cadaankaabu ku dhacaya marka iskoolkan ka istaagaa inaa dhallinyarada ka wacyigeliyo calaamadaha ay qaataanin ee lagu hortegayo xanuunka covid ee marka covid nka inta badana waa ka gabiyaa iskoolka waxaa laga xilsaaray yani gudoomiyaha waxaa laga dhigay inaan ka gabiyo oo ka hadlo baa laga xilsaaray inaan iskoolka yani ardayda ka wacyigeliyo iskoolkaiyo ugaasiyaasiin waxaa u wacyigeliyaa tusaalayaal badan baa usoo qaadaa waxaan ugu sheegaa yani xanuunkan qof walba waxaan ishiisa way aragtaa maalin walbana waa maqlaa dhigtiisana way ku dhacdaa yani qofku waa aaminsan yahay haddaa inaad u sheegtid oo ku baraarujisid keliya weeye qof walba waa ogsoon yahay inuu cudurkan yahay mid aafaa abwaan intaa ku guda jirdhay ee hal abuurkaaga maxaa caqabadaha oo noo sheegi karnaa oo kula soo darsay oo kaaga yimi bulshada wallahi bulshada qaarkood isku mid maaha kuwa way soo dhaweynayeen kuwa waxay i mahadcelinayeen kuwa abwaan bay lahaayeen kuwa way shacabeynayeen kuwa way iga soo horjeedeen oo way igaga xumaayeen dhanka xaafad oo kale markaan eego yani dhanka xaafadda waa layga xumaayo waxa kan iska daa ilhaamu leeyahay yani anigii markasta waa layga bijinaya laakiinse waxaan ahaa nin hanle oo hankiisa markasta inuu muujiyo oo arrimaha bulshada uu ka hadlo jecel baan ahaa marka gabay baan tiriyey ugu halqabtay gabaygaas wuxuu ahaa dadka uu ku daymo dareen ha lagaa waayo yacni inaad soo baxo waa lii diiday xagga faamiliga caqabad baan kala kulmay yacni marka gabaygaas waxaa ugu magac daray aleeltigay ujeedadiisuna waxaa loogsi marka dhalinyarada ee hal abuur kale caqabadaha kulma iyo dhibka la kulma waxaa ka mid ah yani in la niyo jibiyo iyo in xagga xaafadda oo kale breshar ka fuulo yani xagga xaafadda oo kale inaysan yani dadka aqoon ama isku xirin ee aysan soo bandhigin yani isdhaani intixaamo iyo waxbaa laga yani hadduu qofku inuu hibo gaara leeyahay yani wuxuu isdhahayaa hibadatan yani qofku inuu isagu isu kalsoon yahay maadaama qofku hadduu isugu kalsoon yahay han waa yeelan karaa markuu han yeeshana go-aan waa gaari karaa wax kasta oo la qabto gacan baa adduunka lagu qabtaa wax kastoo la gaarana go-aan baa lagu gaaraa sidaan wada ogsoonaya marka gabayga aan haddaan ka hadlo wuxuun ku bilaabanaya sidatan war hoyaalayey hoyaalayey hoye war hoyaalayey hoyaalayey hooye haddaan la hadlo aleylkii xalay tagi lahaa weeyaane lahansiga marbay naftu lahaadse diidayo lacagsi ruuxi u lacafyeela waxbay ulo hidegayaane lamaanu hoose marbay laaxad ku noqota laxam dhaqaaleede leyr caashiqse ruuxay kulegado naftu laadihayne war lahadawleeyihiyo loogsigiya war naftaan salaanteeda ciirsi mooday baan ugu loogsaday naftuna hadday sidii ladan ugu lacag meeshay naftuna hadday sidii lahad meerkula laahi doogtay marunbaa hase naftan se laabteeda ugu laahi doogsana xididkiioo xigtooduba lakab waxay ugu ladnayne hugase ninkii dhahabay hunguuri ugu lanaasho lahad yeelaane baddase ninkii arkaa laxawsiga dahabkiiyo lulaata moodaae lurilahaase waa inaad qalbiga ugu labsabartaae warlaadadan ku duulayay lanaasho ugu laadsadeene lugiyoo jiirka silaadadan uga la hodooday lix iyo toban anigoo jiraanta baala lahaasada lahansiga ka kac maruun baan ugu lahaadsaday murtiga sidii laygu leelaye laanta rereede lanaafi doqon anigoo asoloromaeren caqabadii iyo dhibkii qabsaday ayaan ka tiriya gabaygan gabagabada barnaamijka aan soo gaarnay ilaa intay jeceshay inaad ka gaadho hal abuurnimada yacni waxaan jeclahay hal abuurkayga inaan ka gaaro inaan muujiyo yacni midnimada soomaalida iyo wixii isku keeni karaa yacni iyo qabyaaladoo kale midabta koorka oo kaleeto iyo alaamse wixii dhalinyarada kala fogeynaya inay dhaqanka laga tago kale iyo hiddaha oo kale yacni waxaa marin habaabinaya dhalinyarada inaan markasta ka hadlo yani hankaynu ka muujiyo baan jeclaasi inaan hormuud u noqdo lagu daydo dhallinyarada waxaa horta kowka horta qabyaalada dhibaato ku haysa halkan waxaan ka tiriya gabay gabaygan waxaa weeye horta wuxuu ku saabsan yahay qabyaalada marka gabaygan wax ku bilaabanaya sida tan hor hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoye kul haddaan qabyaalad ka tagniyo korahaan jirine ka taga dulmigiyo kaalmowaan jirine kun iyo kowbaan duni ku dambaynaye kol maamul goboleedyoba ikaneen iyo gurbaan jirine anna karaarkii miyaan jebiye iyo korimaansadaaye kol miyay soomaali qabyaalad ku kala gudheyne kol haddii dadkaaftan laysu wada keeno kol anna maansankii dadka idhaahdaaye anna karaarkii miyaan jebiyey iyo korihii maansadae keli waxay keento waa waxaan dadkaba lagu koobayne ka horumara adduunyadan wada kaamilka ahayde sharcigiiyo kitaabka lagu kala dambeeyae kaaca oo horumar dowlad baa lagu kordhaaye kursi laysku kaabo ban wax lagu koobayne kursi laysku kaabo ba wax lagu kenayn haloo koro soomaaliyay dalkayaan keli lagu koobnaane
waay fariintaada ugu dambaysa ee dhallinyarada u dirayso abwaan waxaa fariinteeda u dambaysaa horta kow in midabta kowarka laga tago yacni qof walbana uu kalsooni iyo uu ku qabo iyo hanka uu leeyahay yacni dalkiisa waxaa jira barnaamijyada qofku wuxuu leeyahay aragtii uu haysto yacni qofka waxaa jirta afkaar uu aaminsan yahay haddii uu soo bandhigin yacni cudur ku noqota yacni sida dhallinyarada halabuur kale oo kale baa kuwaas dhahaya inaan dhaqankana laga tegin allahu mustacaana inaan dhaqanka aysan ka tegin dhallinyaradu dhallinyaraduna isku xirnaadaan qabyaaladan laiska daayo iyo midabta koorka arrimaha bulshadana iyo dowladdan laga shaqeeyo waxaa kaloo jira dhallinyaro qabyaalado kale iyagu ka hadla oo allah mustacaanayo cunsuriyad isku rida dhaan warka hebel baana kanaana yacni markasta waxay kutusaysaa waxaa layidhi qofka yani inuu wax sheegto adeerkay baa wasiira ama kanaawasaana yani waxaa ka fiican qofku inuu dhaho adoo dameer labaa dhaama marka dhallinyaro isku danbaa tihiin qofka biniaadanka saddex dadku waa saddex qofna oo qof wax u danaya qofna oo qof loo danayo qofna oo qof danaystaa yacni ha noqon qofka danaystaa adugu noqo qofka wax u danaya dadkana yacni si isku mida ugu wada adeega aan qabyaalada iyo falalkaasna aan ku kicin ininkaa saaxiibbaa ininkaa dhallinyarada waa isku dhaqan baa tihin isku diin baa tihin yacni dhan kastana isku mid baa ka tihin yacni hooyo ama wuxuun baan isu keenaysaa yacni isku xirka bulshadana waa inaa ka mid qaadataan dhallinyarada qurbaha dhaq joogtana haddaan waxaan dhahaya haddaan ka hadlo iyagu horta dhaqankooda mar kasta meel kasta aad joogto waa inaada ka tegeen allahu mustacaanay dhallinyarada dalka joogan in dalkooda yani dalkooda inuu dibadaha ka fiican yahay yani horumarkooda iyo iyo horumarkooda iyo ninkoo yani usoo bandhigaya iyo dalkooda ay joogaaniin inuu ka fiican yahay dhulkooda hooyo wadamada shisheeye ha marka sawiro lasoo tusayo qof lasoo qaadayo la keeno iyo allahu mustacaan loo soo bandhigo iyo dabadaan joogayo ama yurub yurub haddaad joogtaa meel kale dad mar kasta calafka wuxuu ilahay kuu qorba helaysaa laakiinse adoo dalkaaga jooga baa kuu fiican dalkaaga aamin oo ka shaqayso xiji buu leeyahay horumar badan buu leeyahay yacni dhan kasta yani xorriyad baa haysataa wadamadaas haddee dabadahaas qofku wax laga yaabaa inuusan xorriyad haysan oo kale guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaa toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hibada iyo alaabuurka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinayey waxaana toddobaadkani marti ku ahaa abwaan cabdiweli jaamac aadan oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh intaa barnaamijka la mid a ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aan intaasu ku dhaafno barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaali com
haatanna waa xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaallada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horrayno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha tottenham iyo leeds united kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda leeds united oo u martisay kooxda tottenham waxaa looga adkaaday saddex gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda uu hogaamiyey tababare hoose murinho saddexda gool ee kooxda tottenham ay kaga adkaatay kooxda leeds united ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah son oo laba gool u dhaliyey iyo harri kane oo hal gool u dhaliyey kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxa ay afar gool iyo waxba kaga adkaadeen kooxda kale ee westbrom albion arsenaal oo u muuqata mid waddada guusha ku soo laabanaysa ayaa goolasha afarta ah ee kaga badiyeen kooxda westbrom albion waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah alexander lagaseet oo laba ka mid a goolasha u dhaliyey bakayo saka iyo trene oo min hal gool u dhaliyey guushii ay gaareen kooxda arsenaal habeenkii xalay ahaa ayaa tababare arteta iyo shaqaalihiisa ka yarayn doona cadaadiskii maalmihii dhowaa saarnaa maadaama toddobaadkan ay gaareen laba guul oo xiriir ah kooxda crystal balas ee kubadda cagtana waxa ay labi eber oga badiyeen kooxda sheffield united labada gool ee kooxda crystal balas ayaa waxaa u kala dhiyey xidigaheeda kale ah shaluub iyo eze wolverhampton wondres iyo braton albion oo wada ciyaarana barbaro saddex gool iyo saddex goola ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda newcastle united ayaa garoonkeeda waxay ku soo dhoweyn doontaa kooxda leicester city halka kooxda chelseana ay garoonkeeda ku martisoori doonto kooxda manchester city waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadkan dhacaya ee horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda vilareal ee kubadda cagta ayaa laba gool iyo gool kaga badisay kooxda levante real batisna waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda sevilla ee kubadda cagta gataaf iyo real vilodolid oo wada ciyaarana kooxda vilodolid ayaa hal iyo eber ku badisay kooxda real madrid ee kubadda cagta oo horyaalka la liiga difaacanaysana waxaay labi eber uga badiyeen kooxda kale ee saltavigo ee kubadda cagta labada gool ee kooxda real madrid ay ku dubteen kooxda saltavigo ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah lucas vasquas iyo marco asensio kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda atlantica balbow ayaa garoonkeeda ku martisoori doonta kooxda ilja deportivo alves waxa ay soo dhoweyn doontaa atlantico madrid eber iyo garanada ayaa isku aadan real sociedad waxaa u martiyi doonta kooxda osasuna kulanka u dambeeya ayaana dhex maraya kooxaha huweska iyo barcelona dhinaca iyo dalka faransiiskana kooxda b s g ee kubadda cagta ayaa heshihiis la gaartay tababarihii hore ee kooxda tottenham mauricio bojotino kaas oo kooxdaasi sii leelin doona maamulka kooxda b s g oo iska ceeriyey tababarahoodii hore thomas tushal ayaana in dhowaalaba raadinayay qofkii ay ku bedeli lahaayeen iyagoo haddana booskaasi ku buuxiyey bojotino oo u dhashay dalka argentiin kaas oo sannad ka hor laga ceeriyey kooxda tottenham kadib markii hoosu dhac uu ku yimid qaab ciyaareedkooda wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samakaab oo xubintii ciyaaraha inoo soo diyaariyey halkaan idinka soo jeediyey halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a haatanna aanu jalacno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta dardaaran iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole heestaasi dardaaran ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
a
waxaad ku dhigataa markaan ku dadaalo